Munaasabad lagu soo dhaweynayo ardayda sanadkan labada kun afar iyo labaatan-labada kun shan iyo labaatan kusoo biirtay Jaamacadda Joobka ee farceeda Jowhar ayaa lagu qabtay gudaha jaamacadda. Soo dhaweynta ardayda cusub ee jaamacadda ayaa waxaa kasoo qayb galay ardayda wax ka barata jaamacadda, macalimiin, maamulka jaamacadda iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda oo soo dhaweeyay ardayda cusub ee sanadkan.
jaamacadda joogkay ee, waxaan soo dhaweynaynaa maanta diyaar unahay inaan soo dhaweynaa ardayda cusub ee kusoo biirtay jaamacadda waxaan ogeysiinaynaa jaamacadda jaamacad fiican inay tahay tayaale qurux badan ardayda kasoo baxda magaalada jowhar kuwa ugu firfircoon uga sha- ugu shaqada badan leeyihiin ugu aqoonta badan yihiin Ee, jaamacadda waxaan kusoo biiray mar hore waxaan ahay ardayda ka mid ah public- ee, nursingka jilha nursingka marka jaamacaddu waxay igeysay practical stack IMC muddo waxaan soo qaatay ee, laba bilood ah hadda waxaan ahay arday isku kalsoon shaqadii loo diray kusoo bixi karo markaan imaanaya jaamacadda iyo maanta farqi weyn aa u dhexay runtii waxaan rabaa marka ardayda cusubinka inay ka faa'iidaystaan sida aniga ay noqdaan arday isku kalsoon noqdaan maan- maalintaa jaamacadda ka bixaysid iyo maalinka aa soo imaanaysid inay isku mid noqotaan lama rabo Eh, arday walbo maanta cusub wuxuu gaari doonaa xeerka maanta aan taaganahay asagoo isku kalsoona arki doonaa marka waxaan rajeynaa inaan ka faa'iidaysan doontiin jaamacaddan waa mahadsantihiin kun iyo kor jeer soo dhawaada ardayda ee cusub maanta ah soo dhawaynteeda ma- meeshaan ugu fadhino teeda kale waxaa eh, rabaa inaan halkan sheego eh, tayada ay leedahay jaamacadda joogkee Eh, joogkee eh, waxaan kamid ahay ardayda ka barata saniska in badan baraatika badan iyo wax badan waa soo qaadanaya hadda waxaa kamid ah dadka la geeyay baraatikada isbaal ee antarsos aada uu micnaa uu ganacsanayo naftadeeda markaa inta imaanayo micnaa ma ahayn qof dhammaystiran waayo si iskuulka ugu soo baxay ayaa meeshaan imaaday kadib hadda eh, waxaan aaminsanahay inaa wax walba qaban karo Eh, shaqo walba oo iga soo horbaxdo micnaa in saniska kamid ah inaa qaban karo Dhanka kale macalimiinta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan horumarinta waxbarashada.
Ee, wejiyada maanta halkan ee naga hor muuqda halkan isugu yimid Een, waxay ka yimideen safar safar ay soo dhammaysteen safar kaloo cusubna waxay doonayaan inay galaan marka waxaan idin leeyahay safarkaa cusub ee aada galaysaan een, mahadiha ka gaarto horto ilaahay baa ku mahadsantan kale waalidiintii horta waxawaaye idinku soo garbisaagsanayd muddadii dheereede waxbarashadii ilaa dugsiga sare aad dhamayseen aad kusoo jirteen haatanna waxa waaye safarkii kale aad galaysaan marka safarka marka la galayan waxaa loo baahan yahay in loo saxi qaato marka saxiidiina quruxsada jaamacadda waxay diyaar u tahay sida em, dadkii hadda halkaas soo istaagay ee ka hadlay ee idin sheegeen ayay tahayo wax walbow adeega aada kulley een, halkan looga baahan yahay si dhammaystiran ayaad u heli doontaan oo hadday noqoto xagga kuliyadihii jaamacadda ay waxaway diyaar ay lalahayd Een, weliba macalimiin een, aqoon sare ama durugsan u leh kuliyadahaas bixintooda intaba waa meesha waad waxawaaye waad ka helaysaan qofka markuu meelku cusub yahay wuxuu u baahan yahay meeshaan lagu soo dhaweeyo runtii looga xog waramo
Ee, waxaad baratay dha- dhaqanka hore u baahan inuu ku intifaaco haddaa caafimaadka baratay uu adeeg caafimaad haddaa baratay maamul wanaag maamul wanaag uu ad- macnaa sidii biyada la hormarin lagu aragtay hadda xaafadaha markaad socotid ku farxi maysid meelaha qaar qashin waxbaa iska daadsan xafaayadii la daadina caafimaadka waxaas uma fiicna nidaamka ee, maamulka uma fiicna ee, sidoo kale sharciyada islaamiya dadka shareecada barta iyadana uma fiicna marka inaad wacigelisid dadka magacaayo markaad adana wax waxbartid ama aad wacigelisid ugu dambeynna maamulaha guud ee jaamacadda joobkii cabdiraxmaan shuceeb jeele ayaa ballanqaad u jeediyay ardayda cusub ee sanadkan kusoo biirtay jaamacadda maadaama hadda ardayda jaamacadda ka mid tihiin qofka haddii ardayga la diiwaangeliyo wuxuu ka mid noqday ardayda jaamacadda marka dhammaan ee, kuwa maqan oo maaragta kulley oo ama fasax qaatay oo aan wacnay oo arday cusub aan imaanin insha allahu tacaala maaseja ugu direynaa ardayga marba haddii la diiwaangeliyo anaga fursad aan u bilownaa shalay banaankaa joogtay laakiin hadda waxaa idin sheegaa fursada jaamacadda idin hayso waxaa ka mid ah qofkii saddex arday hadda waad dareemi kartaa jaamacadda ummadii ardayda isku shubeen qaaraas oo laabanayo qaaraa nasiib u yeelanayna inay baasaan marka ardayda cusub waxaan fursiinaynaa muhiim ah qofki ardaygii cusub oo saddex arday isaga la yimaado oo madaxa diiwaangelinaha farta ka saara isaga waa geri waxba laga bilaabo saddex arday jaamacadda joobkey waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar islamarkaana bixiya adeegyada waxbarashada